waman dacaa bidacwatihi washaara calaa nahj ilaa yowm iddiin wabacd ikhwaanii wa axibaa'i fi llahi assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu si kooban waxaan uga hadli doonaa xuriyat alraa' waltacbiiru fi lislaam islaamku muxuu ka qabaa qofka muslimkii inuu cabbiro aragtida uu ka qabo wakhtigaa jira iyo inuu cabbiro aragtida xorta ah ee wanaagga ku salaysan ee ummadda u horseedaysa midnimada iyo inay ka faa'iideeyaan halkii ay u socdeen ayaan wax yar ka odhan doonaa walaysat haadihi alkhudbatu musaadafa afar bilood baan ka maqnaa dalka khudbaddani ma aha musaadafa macnaheedu ma aha shay cirka ka soo dhacay oo aynu ugu tala galnay in cilmi lagu baahiyo laakiin waa khudbadaan ugu talagalay inaan ku daweeyo wadciga maanta dalku uu marayo sidaynu ognahay islaamku wuxuu leeyahay sulda awoodda ugu sarraysa waxaa le ilaahay subxaanahu wa tacaala wahuwa alxaakim jaranjarrada nidaamka shareecadda islaamka ah waxaa ku xiga rasuulka calayhi salaatu wasalaam intaa marka laga tago waxaynu taariikhda ku haynaa muslimiinta oo dhan waxa ugu fadli badnaa boqoliyo afariyo labaatan kun oo saxaabi ayuu la hadlay rasuulku calayhi salaatu wasalaam fii xajat alwidaac boqoliyo afariyo labaatanka kun boqoliyo afariyo toban kun boqoliyo toban sagaashan shan iyo sagaashan kama qaala alimaam addahabi fii kitaabihi siyaru aclaami annubalaa tirada intaa leeg ee kumaankumka ah waxaa laga soo dhex qabtay saxaabiga loo yaqaano abibakr bin abi quxaafa oo ilaahay subxaanahu wa tacaala meelo badan ku tilmaamay oo qur-aankana lagu sheegay sida alimaamu lbukhaari uu tilmaamay marka uu ka waramayo fadaaisha saxaabadana wax badan lagu sheegay muslimiintu waxay isku waafaqsan yihiin ahlu sunna waljamaaca bacda rasuulillaahi sala allahu calayhi wasalam muslimiinta oo dhan waxaa ugu fadli badnaa abubakr bin abi quxaafa waxaa ku xiga cumar bin khadaab boqoliyo siddeetanka saxaabi ee loo yaqaano kibaaru saxaaba ee alimaam addahabi fii kitaabihi siyaru aclaami nubalaa ama alimaam ibnu ahiir fii kitaabihi alkaamil fi taariikh ama ustulqaama fii xayaati saxaaba alimaam ibnu sacad uu ku tilmaamay ama ibnu kasiir fii kitaabihi albidaaya walnihaaya ama alimaam atabari fii kitaabihi taariikhu lumam walmuluuk ama kutubta muctamadka ah ee siirada lagu tilmaamo kaasira anabawiya asaxiixa محاولة لتطبيق قواعد المحدثين ونقدا لرواية السيرة الدكتور ضياء أكرم العمري أما السيرة النبوية في ضوء القرآن والسنة للدكتور محمد بن محمد أبو شعبة oo isagu markii uu soo ururinayay uu yidhi ladaa'ifta bukhaari iyo muslim baan ku ekaaday si aan dadka ugu gudbiyo siirada saxda ah waxaasoo dhani markii ay soo ururiyeen dadkii noocaa ahaa ee ilaahay qur'aanka ku tilmaamay wasaabiquuna alwaluuna min almuhaajiriina walansaari waladiina itabacuuhum biixsaanin radia allaahu canhum waraduu canhu ee ilaahay leeyahay kuwii diinta u hormaray ee muhaajiriinta ka mida ee ansaarta ka mida waladiina itabacuuhum biixsaan iyo kuwii wanaagga ku raacay radia allaahu canhum waraduu canhu ilaahay baa ka raalli noqday iyaguna ilaahay baa ka raalli noqday kuwa noocaasa sidee loola dhaqmayey weeye arrinta aan maanta doonayaa inaan tilmaamo baarak allahu fiikum kuwii ilaahay samada ka soo salaamayay sida bukhaari ku sugan sida muslim ku sugan ee rasuulka calayhi salaatu wasalaam loo farayey inuu kuwaasi salaan ilaahay ka gaadhsiiyo ee qiimaha intaa leeg lahaa sidii loo sixi jiray iyo sidii loo tilmaami jiray iyo sidii ay u qaadan jireen ayaynu doonaynaa inaynu ka hadalno wahada ma yusamaa xuriyat tacbiir fi lislaam waxaa cusid mudan wtaquu fitnatan laa tusiibana aladiina dalamuu minkum khaasa waclamuu ana allaha shadiid اlciqaab ilaahay qur'aankiisa wuxuu ku yidhi wاtaquu fitnatan laa tusiibanna aladiina dalamuu minkum khaasa waxaa ka fogaataan fitno wاlfitnatu kama qaala اlculamaa'u kalimatu futna yustacmalu bidahabi ereyga dahabku waa waxyaalaha tambaratureka ugu dheer la gaadhsiiyo si dahab khaalisa loo helo walidaalika waxa weeye marka la dhalaalinaya ayaa kelmadda futina dahabu waxaa lagu isticmaalaa dahabkii waa la dhalaaliyey wtaquu fitnatan laa tusiibanna aladiina dalamuu minkum khaasa ilaahay wuxuu yidhi waxaa ka fogaataan fitno inaa hurisaan laa tusiibanna aladiina dalamuu minkum khaasa aan ku dhacayn kuwii dulmiga sameeyey oo keliya in badan waxaa dhacda oo sunnayaasha laga tegay ka mid ah in laysasaxo laystoosiyo iyada oo dariiqa wanaagsan loo marayo walidaalika waxaa weeye ilaahay wuxuu ka digay in laysu aamuso in laysu aamusaa waa iqraar iqraar macnaheedu waxa weeye waad sugaysaa macnaheedu waxa weeye qofkiiba raalli ka noqonaya arrin dhacdo ah oo gafku ah ummadda arrin dhacdo ah oo gafku ah ummaddu wixii ay hiegsanaysaa arrin dhacdaa oo wanaagga gaf ku ah in la tilmaami waayo khaladka uu yahay wataquu fitnatan laa tusiibanna aladiina dalamuu minkum khaasa waxay noqonaysaa in dadka ay wada camimto qur-aanka ilaahay wuxuu ku tilmaamay waltakun minkum ummatun yadcuuna ila alkhayr wayamuruuna bilmacruuf wayanhawna cani ilmunkar wa ulaa'ika hum almuflixuun waltakun minkum umma ay jamaaca kooxii ha idinka mid noqoto baa ilahayd yadcuuna annaasa ila alkhayr dadka khayrka ugu yeedha waya'muruuna bilmacruufi wanaagga fara wayanhawna cani ilmunkar xumaanta u diida wa ulaa'ika kuwaasi hum almuflixuun kuwa liibaanay wey subxaan allah ragyaa ugu awood badnaa ragyaa ugu karti badnaa ragyaa ugu gacan dhiiranaa marka rag laga hadlayo kama hadlayo kuwa ragga iska yeelyeela waxaan ka hadlaya kuwa ilaahay waa rag yidhi min almu'miniina rijaalun sadaquu maa caahadu allaha calayh fa minhum man qadaa naxbahu wa minhum man yantadir ilaahay baa yidhi min almu'miniina rijaal mu'miniinta rag baa ka mida baa ilaahay yidhi bal ereygaa u fiirsada min almu'miniina rijaalun iyadoo wada mu'miniin ay yihiin ayaa rag ka sii mid yihiin sadaquu macaahadullaha calayh wixii ilaahay ay kula ballameen bay dhabeeyeen yaa ka mid ahaa cali bn abi aalib cali bn abi aalib bani aadam gacan haddii la qaado carabi gacan bay ku kala adkayd seef bay ku kala adkayd waran bay ku kala adkayd fariin laysuma diri jirin tikhnolojiga maanta jira ee aan la kala saarayn ninkii geesiga ahaa iyo kii fulayga aanay kala baxayn ee nin walba uu geesi yahay may jirin waxway fool ka fool baa dadku ay u kulmi jireen oo wakhtigii raggu ay kala bixi jireen cali bnu abi daalib oo caynkaa ahaa ayaa ciidankii muslimiinta waa ninkii maalintii qaswatulkhandaq ninka la ydhaha camar binu cabdilwuud waa ayee ninka janno ka sheekayn karaa buuli man waa quraysh ninkii seefta ugu haystay waa ninkii ugu tababarka adkaa waa ninkii ugu fardafuursanaa waa nin macruufoo laysla yaqaano waa nin isku darsaday tababar iyo quwo iyo maxay subxaan allah intii bani aadamku wakhtigaa sheegi jiray safkana saxaabadii oo dhan baa joogta cali baa ugu yar safka dadka ku jira wuxuu dhi yaa rasuulallah ninkaasi igu sii daa mar labaad buu ku celay uu yidhi miyaa janno ka sheekayn kara marka rasuulku wuxuu doonayaa rag ka roonroonay inay mid ka midii u baxo markii labaad buu yidhi yaa rasuulallah ninkaa igu sii daa nebigaa yidhi joog haddana mar labaad buu ku celaya waa ayo ninka janno ka sheekayn kara markii saddexaad buu yidhi yaa rasuulallah ninkaa igu sii daa rasuulkaa yidhi qum istaag oo u bax buu yidhi rasuulku calayhi salaatu wasalaam asuu yidhi mal ant سيدنا علي بن أبي طالب ومتى ولدت يا ابن أبي طالب وأذر قربة ترتنك سوق شبوي ضلتي بوي علي بن أبي طالب يعني هو قروة موت آد هذه سآد ويريد وركا علي بن أبي طالب هذا وكفتن بضم بعد حمري حمسة ميانو تشوقين يا ميانو تشوقين halkii bay ku wada hadleen in aad u quwad badan waayadka qaar waxay dhahaan seeftii hore dhulka ayay qabsataa waayo nin aad u awood badan buu ahaa intuu seefta soo jaraya ayuu lugtii jaray cali bn abi taalib radia allaahu canhu daqiiqada kumay qaadan khandaqii aad ogayd ee muslimiintao dhani ay iskugu yimaadeen ee godka lagu wareejiyey madiino oo dhan cali bin abi taalib baa jabiyey waayo quraysh oo carab oo dhan hogaaminaysa markay yidhahdeen camar waa la dilay oo yaa dilay ina yar baa dilo cali bin abi taalib la ydhaa ayaa ciidankii oo dhan dib u gurtay jab halkaasaa quraysh ugu horraysay almuhim cali bin abi taalib saasuu ah laakiin maxaan uga jeedaa yacni qisada saxaabadu markii ay iska hor yimaadeen ayaa nin baa soo baxay markaa cali baa ciidankiisi uu nin ka dilay hebel baa la dilay hebel baa la dilay nin baa soo baxay aan la garanay shan nin buu maraya cali bin abi taalib shan buu marayaa muu jeclayn muslimiinta dagaalkooda laakiin ciidankiisiioo uu isleeya waa laga gardarayay markii ay isqabteen markuu arkay in kii shalaad la marayo isyidhi ciidankii dibugorashuu samayn ayuu cali soo baxay ninkii shanta nin aan waxba iskaga tirin baa markii layidhi cali baa soo baxay oo keliya ayaa lugihiisii dhulka ay irtaashat rijlaah lugihiisii baa dhulka ninkii qaba waaye cali baa soo baxay oo keliya cali bin abi taalib oo sidaasa ayaa isagoo mimbarka jooga cali oo rag sidaa ku ahaa ayaan inintuu istaagay buu yidhi yaa kaafir insil cala almimbar markuu muslimiinta u talinayay ayuu yidhi nin yahow gaalkii ka soo deg buu yidhi mimbarka waa khawaarijtii nin ka mida isagoo amiirkii mu'miniintaa oo fadaa'isha ku soo aroortay cali bin abi daalib cilmigiisa iyo alla kacabsigiisa iyo jihaadkiisa iyo shakhsiyaddiisa yaa ka warrami kareen laa astaxillu dimaa'akum walaa uqaatilukum maa lam tastaxillu dimaa'a almuslimiin waa amiirkii mu'miniinta oo mimbarka taagan ayaa nin intuu halkaa istaagay oo gacani hadday waxtaraysa iyo ragannimo loo daayey oo hadduu soo dego oo keliya ay ku filnayd ayaa nin waxa uu ku leeyahy ninkaagan gaalkau mimbarka ka soo daaday idinla dagaalami mayna buu yidhi mana la dagaalano dadka muslimiinta ah inta aydan dhiigga muslimiinta bannaysan buu yidhi maxaan uga jeedaa cabdilaahi binu cabdilaahi bin wey binu salool waa ahar saxiixa oo alimaam albukhaari u wariyey yuu ahaa cabdilaahi bin wey binu salool ilaahay baa qur'aanka kaga warramay wallaahi lain rajacnaa ila almadiinati layukhrijanna alacazu minha aladal walilaahi alcizatu walirasuulihi walilmu'miniin walakina almunaafiqiina laa yaclamuun ilaahay baan ku dhaartee marka madiino la tago kii dulliga ahaa kii casiiskaa kii dulliga ahaa buu ka saari doonaa magaalada buu yidhi laba inan oo ansaarta ka miduu kelmaddaa ku leeyay inanbaa adkaysan waayey oo weliba kii cid ugu dhowaa reer ahaan ahaa saasuu yidhi yaa rasuul allah ninkii waxaasu maanta yidhi marka saxaabadii baa dee yaabtay bowgtay subxaana allah cabdilaahi bni cabdilaahi saxaabi baa u yimid rasuulka calayhi salaatu wasalaam inaan ku dhan wuxuuhi yaa rasuul allah dee ninkii aabbaha wuxuu sameeyey waan ogahay laakiin waxaan kuu sheegayaa aabbahay aad baan u jecelahay laakiin dee qalbigii baa cudur kaga dhacay yaa rasuulallah intii nin dili lahaa anigu aan dile eh intaan odhanlaa ninkaa aabbahaa dilay muxuu aabbahaa u dilay ee anna dhibaata igu dhici lahayd ama aan ka jawaabi lahaa anigu aanyaa rasuulallah soo dilay anigay amar laa taqtuluuh xataa laa yuqaala ina muxammadan kaana yaqtulu asxaab ha dilina buu yidhi rasuulku calayhi salaatu wasalaam xataa laa yuqaala ina muxamadan kaana yaqtulu asxaaba si aan loo odhan maxamed asxaabtiisu layn jiray maa ana wahada arajul ilaa kama qaalat alcarabu min qab samin kalbaki akulak anigii maxamed waxaan isku nahay buu yidhi sidii ninkii carbeed ee hore u maahmaahay yidhi aygaaga naaxi ha ku cunay buu yidhi ninkii caynkaa yidhi ayaa dhintay cabdilaahi binu cabdilaahi wuxuu u yimid rasuulku calayhi salaatu wasalaam wuxuuhi yaa rasuul allah aabbahay ugu dhinto waad og tahay keen qamiiskii aad lahayd ee caynkaa ahaa ee qamiisyadaada aad ugu jeclayd waa saxaabadiisii muxuu yeelayaa nebigu calayhi salaatu wasalaam ninka loo doonayaa waa cabdilaahi bin ubay bnu saloom walaa tusalli calaa axadin minhum maata walaa taqum calaa qabrih ilaahay wuxuu idhi kuwaa munaafiqiinta ah ee islaamka la dagaalamaya ha ku tukanin qabrigiisana ha istaagin aayad qur'aanka ka mida rasuulka lagu amray isagoo rasuulku dee sunnihii haysta oo dariiq haddana haysta ayaa saxaabigaasi u yimid wuxuuhi yaa rasuul allah aabbahay keen yaa heli kara saxaabadu waxay isku diri jireen kaatunkiisa waa la kala dhaxlay la kala dhaxlay ushii rasuulka waa la kala dhaxlay waa la kala dhaxlay a'immada muslimiinta ah ayaa aaaartii rasuulka sidaa u hayn jirtay bal qamiiskii rasuulkaoo dhammaystiran maxay kula tahay baarak allahu fiik rasuulkii baa u dhiibay calayhi salaatu wasalaam wuxuuhi yaa rasuul allah adigaa ilaahay wax kaa aqbalayaaye lagaa yeeli maayo qamiiska oo keliya soo baxo kaalayoo ku tuko oo weliba ilaahay u bari istakfir lahum aw laa tastakfir lahum in tastakfir lahum sabciina maratan falan yakfir allaahu lahum ilaahay baa rasuulka la hadlo waxaa yidhi toddobaatan ama ilaahay dembidhaaf u weydii cabdilaahi bin ibnu salo ama ha u dembidhaaf weydiina toddobaatan goor haddaad ilaahay barido ilaahay kaa waxa weeye waxba kaa aqbali maayo subxaan allah haddana rasuulku wuu tegey wuu ku tukaday ilaahay buu bariyey isagoo raacay cabdilaahi binu cabdilaahi bin ubay binu salo saxaabigii raacay kuwa maanta joogee muslimiinta hogaaminaya waa laysoo eegayiyo waa layga hadlayiyo waa layskii agtaagayiyo gidaarka dabadiisaa laga hadlayo waxaas de adeer waxa weeye waxaase waa wixii muslimiintu ay hore ugu jabeen in asaatu faqawimuunii wain axsantu fa aciinuunii muslimiinta ninkii ugu fadliga badnaa abubakar buu ahaa adiicuunii maa adactu llaha fiikum khudbaddiisii ugu horraysay maxay ahayd adiicuunii maa adactu llaha fiikum war intan dariiqa toosan idinku hogaaminayo idabagala wain casaytu haddii aan leexdo faqawimuunii itoosiya wahada min akbar اlkalimaat cumar binu khadaab waxaa la yidhaahdaa faraska markuu fuulo lugihiisu waxay gaari jireen dhulkay gaari jireen nin quwad ilaahay u dhaliyey oo xoog ilaahay u dhaliyey oo abtigii wuxuu ahaa ninka loo yaqaano abuljahl oo hubka u hayay iyo tobabarka quraysh markaa si gaaruu u tobabaray oo dadkii ilaalin jire masaalixda quraysh ilaalin jiray buu ka mid ahaa cumar binu khadaab radia allaahu canhu markaa nasiibka u helay tobabarka badan quwadna ilaahay waa u dhaliy jimcihii oo sidaa loo taagan yahay shalay oo kalea dhar loo qaybiyey muslimiintoo yaman ay ka timid markaa salmaan alfarisi markii uu marayo ismacuu wa adiicuu wain ta'amara calaykum cabdun xabashiyun kaana calaa ra'sihi sabiiba maa aqaama fiikum kitaab allahi wa sunnata rasuulihi qaala laa nasmacu walaa nudiic salmaan alfarisi yeela oo maqla dadkaidiin hogaaminaya wain ta'amara calaykum cabdun xabashiyun xataa addoon xabashiya hadduu idin xukumayo oo kitaabka ilaahay uu idinku hogaaminayo waaryeela oo maqal salmaan baa halkaa iska taagan waxlaale waxaanu dhagaysanaynaa ma jirta buuli adeerba khudbad tiyaatar laga akhriyaya maya waa masaajidkii rasuulka bartankiisii weeye waana salaad jimce weeye cumar binu khadaab wuxuaa dadkan kulaylka u dhashay laakiin dee waa amiirkii mu'miniinta waa laga garjoogaa muslimiinta oo dhan isagaa ugu fadli badan wakhtigaasi abubakar oo keliya ka fadli badan khudbaddii buu joojiyey sidaasuu u eegay dadkii ninbuu xag dambe qumi cabdilaahi binu cumar wajawib liakhiik salmaan alfarisi ninkan la hadlayaa ma nin reer bani haashima nimankii furaha kacbada hayay ma nin reer bani maqsuuma oo nimankii hubka qurayshu hayay maya ma nin reer bani umayaa oo cismaan bin cafaan iyo reerka uu ka dhashay dhismaha madiino maka oo dhan lahaa oo wakhtigaasi ma garat ma ansaartii waaweyneyd baa la waxa ma boqolkii saxaabiyu subxaan allah muxuu yahay waa saxaabi farisiya oo muslima oo saxaabada rasuulka ka mida oo aan lahayn qabaa'ilkii meesha deganaa wuxuu isku hallaynayaa ay tahay kitaabka ilaahay iyo sunnaha rasuulka oo ah waxa dadka u dhexeeya ee uu garanayo inuu cumarna qabanayo isagana qabanayo war istaag buu yidhi cabdilaahi bin cumar walaalkaa u jawaab marka uu istaago dadku nin walba gocad oo aad u wanaagsan waa jimca ayuu xidhanyahay wuxuudhi aniga miyaa go igu aragtaan maya wuxuudhi aabbahay waa nin dheer markii uu khudbadda akhriyayay baan isidhi go'aa keliyay kuma filna markaa wuxuu yidhi anaa go'aa kale waa go'aygii salmaano adugu sawkaagii ma sidatid haa waar go'aa labaad ee uu aabbahay sitaa waa go'aygiioo anaa soo siiyey salmaan alfarisi ayaa yidhi dee imakaanu garanay baasea hore noogu sheegtaan iska wada ya amiir almuminiin intaha intaha almowduuc maxaa amiirka loola hadlayay waa cumar binu khadaab iyo waa casharatu lmubashiriinkii iyo subxaan allah waxa weye muslimiinta isagaa ugu fadli badan iyo waxaasoo dhan cid isku haysataa ma jirto laakiin waxay ahayd arrin dhacdo ah waa laga jawaabay dabeetna waa lagu kala hagaagay sidii bay ku kala tegeen waxaan uga socdaa kama hadlayo in badanna waannu ka hadalnay waar warka aan sugnayn yaan la qorin cid aannu ku raacsannahay ma jirto ama wadaad ha noqdo ama waranla ha noqdo ama gadh dheer ha la baxo ama gadh gaaban ha la baxo ama ha qamiis cadaado ama yaanu qamiis cadaanin ama ha noqdo nin baac mushtariya ama ha noqdo nin magaco doono leh in badan baanu ka hadalnay waananu ka hadlaynaa cid laga yeelayaa ma jirto hadal aan sugnayn in dadka loo sheego shareecaddana meelay kaga taallaa ma jirto inagu dad islaamaynu nahay taa macnaheedu waxa weeye yaa ayuha aladiina aamanuu in jaakum faasiqun binaba'in fatabayanuu ninbaa reer baa laga dilay maxay aayaddaasi ku timid saxaabigaa waxaa la yidhi waa faasiq baa la yidhi waxaa la yidhi muminku ma sinaystaa haabuu rasuulku yidhi muminku waxba xadaa haabuu rasuulku yidhi muminku been ma sheegaa maya waayo beenta maxaa looga jeedaa dee reer dhan baad odhanaysaa sidii saxaabigaasi waxaa loo diray sakaa loo diro waxaa layidhi nimankii reer hebel sakaa laga soo qaado magaaladiiyo show dakana horaa ka dhexaysay wuxuu isinin way ku dili doonaanoo dhexdu ka soo noqday wuxuudhi yaa rasuulallah nimankii way soo diideen rasuulkuna khaalid baabusaaro wuxuudhi ku habso dee khaalid meel loo diray maxaad u malay mar allaali intaanu gelin buu isidhi hubso aadaan baaba ka baxaya sakadii baabay la taagan yihiin ilaahay subxaanahu watacaala aayaddan uu soo dejiyey yaa ayuha aladiina aamanuu in jaa'akum faasiqun binaba'in fatabayan haddii mid war idiin keeno caddeeya iska hubsada baa layidhi calaa an tusiibuu qowman bijahaala ilan haddii lagu yidhaahdo hebel baa kuugu jira halkanuu qori haysta ilaa waxaad is odhan doontaa intaanu kow kaaga sin adugu kaga horreeyo dhiig baad gelaysaa subxaan allah warku waa halis wey taasi waa halkeed laakiin adeer waxaan ka hadlayaa war dowladihii waxaa laga diiday yaan wax la tilmaamin cumar binukhadaab oo dee yacni mu'min qur'aanka iyo sunnaha inta gooree ay ku soo aroorteen dadkan aynu ka hadlayno ayaa laga diiday habeenbuu maalinbuu khudbad cumar qabsado markaasuu yidhi waarba herkii baa qaaliyoobee shan boqol lama dhaafin karo sidaa khudbadu u akhriyay ole amiirkii mu'miniinta gabadh muslimadaa xagga damba ka kacdaasay tiri xageed ka keentay shan boqol lama dhaafin karo meerka taasaa dimanka la timid bay tiri yaa amiir almu'min awooddaadii baad isticmaalaysa waa salaadii jamco waana khudbad wa aataytum ixdaahunna qindaara ilaahay wuxuu yidhi qindaarku waa almaalu lkaiir aladii laa xadda lahu culammadu waxay idhaahdeen meherku waa shayga aan xadaysnayn ninku hadduu ilaahay hal bilyan siiyey wuxuu odhan karaa boqol milyan ma gabadha waxaan ku meheriyey ma garatay konton milyan ama yacnii afartan milyan baan ku meheriyey buu odhan karaa hadduu lacag haysto laakiin waxaa fadli badan meherba meherku ka fududayay oo rasuulku saddexiyo toban dumaruu doonayoo shan boqoloo dirham buu ku meheriyey nebigu calayhi salaatu wasalaam kuwii uu lacag ahaan ugu meheriyey oo boqol iyo lix iyo soddon doolar noqonaysa tree point sixty seven marka maanta loo qaybiyo almuhim meherka waxaa khayr badan in la yareeyo laakiin lama odhan karo meherka intaa lama dhaafin karo cumar binu khadaab waa masaajka bartankiisii waxay tihi halkeed daliilkaa ka keenta meherka waa la dhaafinayaa oo ilaahay baa noo baneeyey ninkii awood leh inaannu kaga ridanno bay tihi wuxuu hayaba asaabat imra'a wa akhtaa cumar cumar binu khadaab baa yidhi waar inantaasi khayrkii iyadaa xaqii garatay buu yidhi innaga waxa weeye subxaan allah asaabat imra'a wa akhtaa cumar cumar binu khadaab waa gafay buu yidhi inantaasaa runta sheegtay sunnuhu waxa weeye mu garatay lama xadayn karo laakiin khayrku waar wuxuu ku jiraa waar meherkayaan shan boqol yacni la dhaafinin khayrku sidaasuu ku jiraaye laakiin amar ma aha wuu ka soo noqday ra'yigiisii cumar binu khadaab markii la xusuusiyey aaya min kitaab illaah aayad ka mid ah kitaabka ilaahay subxaanahu wa tacaala almuhim waxaan uga socdaa addiinu annasiixa a'immadii hore muslimiinta ahay ayaa imanka maanta mushkiladda waa maxay mushkiladda muslimiinta hoggaankooda haysata adigaa dadka ugu wanaagsan adigaa wax walba ah adiga ayaa adiga adiga ayaa adiga adiga ayaa ya yacni kuwa sidaa yidhaahda a'immadii hore muslimiinta waar hebel iigu yeedh ka mida a'immada saalixiinta waan adeer ku iman maayo ilaahay khayr ku siiye meeshaa lagu badan yahay ma gale eh lacagunbaa loo doontaa baa layidhi iga dah waar ninkaa waan jecelo waa nin caalime adeer iigu yeedh hebel aad buu loogu celceliyey ninkaas asagoo u tegay waa aimmadii dadkii saalixiinta wanaagsan asuu yidhi waryaahe waar qaarna kuyuugay ugu jiraan buu yidhi siday meeshan u soo geli lahaayeen adigana waannu ku raadinaynaa buu yidhi qaarna waannu ka fadhihi la'nahay buu yidhi oo wayna wareeriyeene maxaad noogu iman la'day wuxuudhi adeer mid baan kuu sheegaya soo anigii ima garanaysa hada waanku garanayaa sheekh hebel baa too caynkaas ma doonaysaa in wanaaggeennu jiro oo dalkanaynu wada dhisno haa hay yeedhin buu yidhi aniga adugu ya waad garanaysaa dadkaagaee dadkaaga doono subxaan allah waa dadkii saalixiinta adeer markaad ii timaaddo aniga hay ammaanin aimmadii muslimiinta wanaagsaneed markaad ii timaado kuwa u shaqeeyu ku odhan jiray qof muslimana waxba ha iga sheegi horta qof muslima ha iga warramin waxaa maanta dadka madaxtooyada iyo meelaha la sheegayay waa ma aha kuweennan meesha cidladaa fadhiya waddamada muslimiinta oo dhibta haysata nin warsida uunbaa meeshaasi oo weliba dad muslimiina iyo dad kale oo halkuu khayr iyo horumar iyo ururin uga sheegi lahaa wax kale ma garatay markaa dadkii muslimiinta ee hore markaa baarak allaahu fiikum war hala daayo dadku inay hadlaan hadalka annagu waxaanu ku qaydaynaa wixii dadka wax u taraya wixii dadka wax tilmaamaya wixii dadka wax ururinaya laakiin dadku xaq bay u leeyihiin inay hadlaan rasuulkaa lala hadlay calayhi salaatu wasalaam awaxyun am ra'yun yaa rasuul allah taladan aad iska keentay ilaahay baa ku faray mise waa ra'yi aad keentay haddii ay waxay tahay sideedaynu u qaadanayna haddii kale dee waa lagu jabaya inaga daa yaa rasuulallah oo sidaa ka bedel maxaad haysaa sidaas ayaa rasuulallah ka habboon dadkuna waa bashar cabasa watawallaa an jaa'ahu alacmaa wamaa yudriika lacalahu yazakaa aw yadakaru fatanfacahu dikra rasuulkii baa layidhi ka daa cabasa watawallaa an jaa'ahu alacma wamaa yudriika lacalahu yasaka aw yadakaru fatanfacahu dikra ama man istaqnaa faanta lahu tasada waama man jaa'aka yascaa wahuwa yakhsha faanta canhu talaxa kala inaha tadkira ya saxaabigii indhaha lahaa markii uu yimid abuljahaloo halkaa fadhiyo leh annaga nimankaa maryaha cascas leh haddaad doonaysa inaannu kula joogno kuwaas yaanay meeshaannu joogno nimankaygan qabaabiirtae lacagta badan haysta yaanay kuwaasi noo imanin ayuumbaa cabdilaahi binu maktuum ila waa indhalaayo inuu abujaal rasuulka la joogo ma oge ayaa halkaa ka soo galay callimnii mima callamaka allah yaa rasuul allah rasuulkuna wuxuu isleeyahay abuljahaal ilaahay ha soo islaamiye markaasaa xaggii abuljahaal buu rasuulku u jeestay cabasa waa weji dadbay watawallaa waana ka jeestay wejigiibuu nebigu ururiyey watawallaa waa jeestay cabdilaahi bin umi maktuum buu ka jeestay an jaa'ahu alacmaa min ajli an jaa'ahu lacmaa inuu u yimid kii indhaha lah bal aayaadku sida rasuulka loo canaantayn eeg wamaa yudriika lacalahu yasaka aw yadakaru fatanfacahu dikra maxaa ku ogeysiiyey yaa rasuul allah laga yaabee kuwani kani inuu isdaahirinaye maxaad uga jeedsanaysaaba rasuulka lagu yidhi ninkaa muslimkaee ilaahay dartii kuugu yimid ama man istaqnaa fa anta lahu tasadaa mid kibray oo ka maarmay ilaahay ama man istaqna fa anta lahu tasadaa miyaad isu bandhigaysaa kaasi abuljahal oo diintii diiday oo meel walba ka cararay kaa miyaad ishoos dhigaysaa wa ama man jaaka yascaa wahuwa yakhsha fa anta canhu talaha ma mid kuu soo gucleeyey isagoo alla ka yaabaya fa anta canhu talaxaa adugu miyaad ka mashquulaysaa nebi allow kalaa innahaa tadkira kaa yeelimayna baa ilaaha yidhi isagaa ilaaha yaqaana ciddu diintan ku anfacaya ha yeelisaasaa rasuulka lagu imise calaalood baa ku yaalla qur-aanka oo lagula hadlay rasuulka calayhi salaatu wasalaam ilan qur-aanka waxaa laynoogu sheegayaa inaynu ku cibro qaadanay almuhim war dulqaad baa loo baahanya dulqaad baa loo baahanyay ururin baa loo baahanyay waxaa la idhaahdaa mucaawiye waa kuwii saxaabadu isqabtay marka cabdilaahi binu subayr beertiisii iyo beerta mucaawiya jaara marka inamadan ayaa maalin walba ooday kusoo jaarkay kusoo durkiyaan markaasaa inamadii u yimaadeen waadee cabdilaahi binu subayr bu cabdilaahi binu subayr dee subayr binu cawaan baa dhinacanba ka dhalay rasuulka dee inaabtigii ahaa oo mujaahidiintii isaguna mujaahidiinta waaweyn buu ka mid ah waa saxaabigii ugu horreeyey madiina ugu dhashay saxaabada shanta cabdilaahi buu ku jira almuhim waxay dhan war beertaadan way howl badatay nimankii surdada haystay horey isu disheen nimankii u shaqaynayay dee adeer waanu waddadii baanu ka mari kari lahan ee ama meeshan dee arrin u keen ama dee beerta nagala wareeg cabdilaahi binu subayr baa uu ka warwareegay haddana maalintii dambe ay yidhahdeen waar dee nimankii beertii ijaarkiina way soo durkinaya waananu ka marilaane waddadii haddana maalintii saddexaad markaasaa qalin iyo warqadu isu qaatay cabdilaahi binu subayr bisinkii iyo xamdaladii in badan baad ogeyd wixii ina soo dhex maray buu yidhi cabdilaahi binu subayr mucaawiyuu markaa la hadlayo amiirkii muminiinta ah laakiin heshiis baynu gaadhnay buu yidhi aynu idhi muslimiintu ha heshiiyeen laakiin dee iminka waxay noqotay inaynu masaariftii iskugu nimaadno eraygan dee casrigaa markaan isticmaalo weeye bal kelmaddaa u fiirsada kol hadday beertii soo gashay oo inamadaadii dee masaariiftii ay gaadhay waa waxaad ka heshaa buyn marka cabdilaahi binu subayr waxaa ka go-an dee ciidankii labiyo tobanka kun ahaa ee dee saxaabadii heshiiska galay dagaal dee intaasoo kun oo mujaahid ay ku istishaadeen ayaa heshiiskani uu ka dhashay leannu xasan bin cali bin abi aalib labiyo toban kun ciidan ah buu hortaagnaa maalintii mucaawiye uu ku yidhi waa dhiigga muslimiinta jooji anigoo og inaan khilaafada kaaga xaq leeyahay oo muslimiinta intoodii badnaydna wata ilaa cali bin abi aalib khilaafkii saxaabada wuxuu gaadhay warkaalay maxaaynu isku dilaynaa amiirkii muminiintaan ahay muslimiintii ana ila baayactantay dee bannaankaa u soo bax buu idhi labadeennu kii hadhaa meesha ha u hadhee waa ninkaa uu sheegay sidaasuu ku yidhi maxay muslimiintii isu dilaysaa camar bin caas baa uu tegay mucaawiyaasuu yidhi daa laqad ansafa arajul wuxuu yidhi daa cali bin abi taalib arrinkiiba uu soo ururiyey maa dee arrinka salaamu calaykum kaga dhigti kaasuu yidhi laqad ansafa caliyun walaakin maa ansafta ant cali bin abi aalib wuu cadaalad falay runbaad sheegtay laakiin adugumaad cadaalad falin war xaggeed ku aragtay buu yidhi cali nin u baxay oo dhowl buu yidhi xaggeed ku aragtay buu yidhi dee arrinkiiba lagu kala hagaagi buu yidhi dee adag saasu maxaawi maalintahay marka heshiiskan la qaatayna dee sidaasuu ku yimid oo isagoo ciidanka cali bin abi daalib uu ka badan yahay bay haddana heshiiska qaateen marka zubayr binu cawaam warqadii buu adigu almuhim akhriyay mucaawiya bin abi sufyaan dee waa dadkii xikmadda ku shaqaynaya wuxuu yidhi ya bnu cammi rasuulillaahi aad buu u ammaanay aabbihii iyo dee taariikhdii reer bani haashimi waa dadkii caqligii xikmadda ku shaqaynaya wuxuu yidhi waxaa aad ka sheekaynaysa waxaan ku ogay ma jiro maantaana iigu horraysa buu yidhi in dhibaata ay jirto ayuu yidhi odhanaysa beertii cabdilaahi bini subayr bay cabasha ka taagantay wuxuu idhi shaqaalahana adaa ka mas-uula beertaydana la wareegi buui mucaawiya bin abi sufyaan ader siyaasaa lagu kala nabadgelaya baarak allahu fiikum laakiin haddaad tiraahdo hebel wuu hadlee meheradiisa ha la xidho ader see noqonaysaa baarak allahu fiikum dadkana waynu ognay duruuftooda waxaanu leenahay war dadka xorriyaddooda ha la ilaalin kuma taageersanin wixii gafa caqlan wa sharcan waxa weye qofka muslimkii waa inuu afkiisa ilaaliyo waa inuu qofka muslimkii walaalkii ilaaliyo ka weyn waa inuu ilaaliyo ka yar waa inuu ilaaliyo qaabka wuxu tilmaamaya waa inuu ilaaliyo waxaasoo dhani dawaabid bay leedahay islaamkaa tilmaamay caqliga saliimkiina waa garanaya war aan sugnayn in la sheegana iyadana waynu isku waafaqsannahay waa shay aabitoo dee nusuustii ay tilmaamaysa ayay tahay laakiin waxa weeyaan shirkadaha isgaadhsiinta imika la yidhi hebel telefoonka ka jara dee adar adna telefoonkaaga la iibsan maayo hebel waxa weeye waa mucaaride waxaweye waxaweye waxaa ka jartaan muxuu ahaaye ma garatay allahuma salli cala internetka ka jar dee adeeradna internetkaaga la gashan maayo waxaase dadkay saamaynayaan ta kale isgaadhsiin baa la samayn doonaa haddii isgaadhsiintu ay cid u adeegto ama xukuumad ha u adeegto ama nin gaara ha u adeegto dee dadku xor bay yihiin oo isgaadhsiin kalaa la samayn doono kuwa isgaadhsiinta laan sheegaya haddaad doonto inaad waxaweye ma garatay waxaweye hebel laydhka ka jar lagu yidhaa hebel waa mucaaride sida waddamada qaarkood ka dhacda ama biyaha ka jar hebel la yidhaahdo oo arrinkuu sidaa noqdo waxaweye taa jawaabteeda ummaddaa ka jawaabaysa lacagta ummadda alle kuwii isgaadhsiintii ay hayaan ee ay ku shaqaysanayaan dadkaa leh dadkaa ka jawaabaya simikaadhyada loo celin doonaa qaar badan internetyadoodana waa laga jawaabi doonaa marka waxay la tahay iyaga laftigooda waa insaaf waa inay sameeyaan ta kale war laba qof hadday isqabtaan waa ayo cidda la toosinaya unsur akhaaka daaliman ow madluuman carafna almadluum fakayfa nansur biaalim yaa rasuul allah garanay hadday laba qof isqabtaan oo aad adigu taagan tahay oo midna aad arkaysa inuu itaal daran yahay oo masaariif kudirir uu yahay ninna uu barwaaqo heesayo oo mushkiladda laysku hayaana ay tahay wax qaarkood aynu ka ognay waxna lagu ogaan karo unsur khaaqa daaliman ow madluuman war xaqa ha loo gargaaro war dictatorska ummadaha sameeya dictatorska ummadaha sameeya war dictators horeynu dhib badan inoogu soo dhacdo war ha samaynina ciduu doonahaada wadaad macsuumii ma jiro ama gadheer adeer ha la baxo ama yaanu la bixin ama ina xaaji maxamuud ha la yidhaahdo ama ina cumar ha la baxo wuxuu doono ha ahaado wadaadadaanu naqdinaa annagaa isnaqdiyayna imisaan wadaadada ka hadalnay adeer onukun iyagaa ugu shaacdha dhacdacad iyagaa ugu baaburo waaweyn iyagaa haddana somalilanti baa lagu kari laadaymasaanu idhaada wadaadadan la tilmaamaya shilimaadkii bay urursadeen dadka kuma celinayaan waanu tilmaanay wadaadada waxawey cid walba waxaweye waa la tilmaamaya baarak allahu fiikum waxaan uga jeedaa tilmaanta inaynu isu naseexayno wey innagoo idaarka guud mafaahiimta guud ee aynu leenahay la ilaalinayn marka baarak allahu fiikum waxaanu leenahay dadkaa hadlaya ha la toosiyo laakiin ha jirto cali bin abi aalib ayaa nin ku qabsaday diricuu lahaa waar dirican anigaa leh waana amiirkii muminiinta way israaceenoo shurayxal qaadi bay isula tegeen waa qaadigii waa cali bin abi aalib oo dee la garanayo amiirkii muminiinta markaa wakhtigaas isu yidhi ninkana ayaa ayaa diracaygiisita ya amiir almuminiinta waanu ku garanaynaa amiirkii muminiintana waa tahay meeshanna waa meesha adii soo magacooday buu yidhi adaana ka mas-uula laakiin dee marag baa lagaa doonayaa buu yidhi magarata cali garanay diricii ma kuma lihin been baad sheegaysaa ya amiir almuminiin laakiin dee soo caddayso ninkan isagaa haysta wuxuu leeyahy anigaa leh marakeen xasan iyo xuseen baan haystaa buu yidhi xasan iyo xuseen dee anaga anigu wuu yidhi shureex alqaadi inanka uuma weydiiye aabbihii marag aniga aragtidayda miyaanad ogeyn buu yidhi cali bin abidaalib xasan iyo xuseen in intaasoo xadiis ay ku soo uroreen yaa isku hayay buu yidhi axaadiista ku soo urortay waxaan ku leeyahy marag kuuma gelayaana muslim kale ma haysa anigu marag iyaga kuuma gelinaye wuxuuhi marag kale ma hayo haddaba doono buu yidhi ninkanna wixiisa ha haysto war ordoo iska tag buu yidhi oo waxaaga hayso ninkani waa nin yahuudi oo weliba muslim ahayn markii uu halkaa maray buu ninkii soo noqdaasuu yidhi waa runtii diracani maalintii dagaalkaa uu ku jiray buu ka dhacay anigaa qaatay diracan cali bin abi taalib baa leh yacni ninkii yahuudiga ahaa baa yaabay cali sidii waddada loo mariyey sharciga loo raaciyey markaasaa isagii uu soo noqdayoo uu yidhi anaa qaldan cali bin abidaalib wuxuu yidhi diraca qaado kol haddaad ii marag furtay oo aad sheegtay inaad iga gardannayd laakiin waxaan kuugu darayaa buu yidhi faraska aad garanaysana soo doono aan kuu raaciyey buu yidhi cali bin abi taalib radia allaahu canhu waxaan uga socdaa dee adeer maxkamadda dee waxa weeye garsoorku waa qadcu nisaac walow kaana xukma dardoosh baa la yidhi yaa cumar binu khadaab sayd binu saabit saxaabi isagoo amiiray isqabteen sayd binu saabit markaasuu yidhi maxkamadaina geeya wuxuu yidhi waar tegi maayo meeshaa yareed adigu maamusha ee aadma ninkaad magacooday baan anigu hoos taga cumar binu khadaab baa lagu yidhi balka waran ma tegaya adeer buuhi sayid binu saabit cafwan sayid binu saabit muu ahayn ubaya binu kacab buu aha ma tegayo walaal maxaad yeelaysaa masaajkaa inagee buu yidhi kaasaa inoo dhexe oo yaa jooga sayid binu saabit baa jooga buu yidhi isaga iigu dhantay buu yidhi cumar binu khadaabay inoo gee way soo raaceen masaajidkii bay yimaadeen markaasaa cumar binu khadaab u warramo wuxuu yidhi dee ninkani maxkamaddii wuu diiday wuxuu yidhi baashu dhinac bay ka rarantay buu yidhi oo adigaa ma garatee bal waaye noo kala garqaad buu yidhi wuxuu yidhi yaa amiir almu'miniin halkaa istaag cumar binu khadaab baa yidhi mar dambe taytalkaa ha igu yeedhin waa lay haystaa taytalkaasi ma jiro amiirna ma ihi ilaa intaannu walaalkayo kala baxayno magacaa mar dambe ha ku dhawaaqin buu yidhi si uu noogu wadayeen halkaa fadhiisa ma fadhiisanaya meeluuna wada jooji buu yidhi halkii baa loogu garqaaday sidii baa labadoodiibu u dhagaystay waa sayid binu saabit dhaar baa lagu yeeshay cumar binu khadaab dee ninkanba waa sayidulqur'aan oo ubaya binu kacab waa saxaabigii rasuulku horta dadku waa bashar way isqabanaya laakiin ha isqabtee maxaa lagu kala baxay iminka mushkiladdu waxa weeye yaa garsoorkiia yaa dembigii baadhaya yaa wax loo diraya eg dadku waxay ka cabanayaan maaha kalsoonidii garsoorkaan jirin hebel baa warwareegay iyo hebel baa halkan tegaya hadduu og yahay qofku wax u dhaxeeyaa inay jiraan iyo dariiq ay ku kala baxayaanoo qof walba gartiisii uu sheeganayo maxkamadaheenna waa ogtiin laba inanoo walaalaa aya kuubiyo sagaashankii ilaa maanta dhaxal isku haysta dhaxalka kitaabka ku sugan olordoo taga maxkamadaha waa min koobiyo sagaashankii ilaa maanta waa dhaxal mas'alo waadixa oo kitaabka ku taala oo nin caalima waryaad ku kalsoontihiin hebel u yeer sheekhaas si aa ku kalsoontihiin war imanka bal inoo soo saar kitaabka reeshiyadii in elbiriksi lagu soo saaro laydha adna waa ka adna waa ka oo lagu kala tago marka baaraka allahu fiikum waxaan ku soo ururinayaa war dadka ka daaya juqajuqayntoo cadaaladana ha la ilaaliyo xorriyaddana ha la ilaaliyo dadkuna si aanay u caban marka hore warka laga warramayo iyo waxa la sheegayo waxaweye ha sugnaado ilaahay siduu khayrku ku jira hayna waafajiyo